taswiirta tobanaad hadda samuel waxay noqotay inuu aad u sii gaboobayo dadkiibaa u yimid oo waxa ay ku yidhaahdeen samuelow adigu waad gabowday oo wiilashaaduna wax faa'iidaa ma lahaan doonaan waayo ma raacaan jidadka ilaah waxaannu kaa doonaynaa inaad noo subogtid oo aad noo calaamadaysid boqor waxaannu doonaynaa inaan noqonno qurumaha kale oo kale markaasina si boqor oo noo sheeg mid boqor noo noqda markaa samuel waxyaalahaas dadkiisu ay odhanayeen aad isaguma faraxsanayn haddaba keebuu ahaa runtii boqorka reer binu israa'iil ilaah ayuu ahaa markaa samuel arrintaasi ayuu ka tukaday oo u tukaday ilaah markaas ayuu ilaah u sheegay saamuelow adiga ma ahaa kan ay diidayaan ama kan ay diidsan yihiin hoggaankiisu waa waxay samayn jireen weligoodba reer binu israa'iil ilaa wakhtigii aan ka soo kaxeeya dhulkii masaarida aniga ayay iga leexdeen oo ay caasiyeen oo waxay u adeegeen ilaahyo kale u dig oo u sheeg waxa boqorkaasi ay ku ooyayaan ama ay dooran doonaan uu ku samayn doono samuel sidaas ayuu u sheegay dadkii laakiin dadkii waa ay qaylayeen oo weli waa ay diidayeen
maya boqor baan doonaynaa anagu sida dadka kale oo kale qabiilada kale
haddana samuel waxa u tukaday ilaah oo ilaah waxa uu ku yidhi sii boqor u oggolow boqor waxaa jira nin dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray sool waxa uu ahaa nin dheer oo markaas isagu aad u qurux badan ama bilicsan markaas ilaah ayaa u sheegay samuel inuu kaasi ahaan doono kan boqorka ah oo markaas ayaa samuel waxa uu soo qaatay ubba subagay ku jirto ama saliid oo markaas waxau madaxa uu ka muriyey wiilka yaraa ee sool si markaasi taasi ugu noqoto calaamad inuu kani boqor ahaan doono oo dadka reer binu israa'iil waa ay diidanaayeen inuu ilaah u noqdo boqor oo waxa ay doonayeen inay boqor markaasi bili-aadama haystaan sida qabiilada kale ama qurumaha kale ee ku meersan reer binu israa'iil haddaba ma sidaasi reer binu israa'iil oo kale ayaa tihiin saaxiibayaal oo ma waxaad diidayseen ilaaha ilaaha runtaa inuudu xukumo oo waxaad eegaysaan dad kale idinku wareegsan ama alaabaha kale idinku wareegsan sida ay u nool yihiin haddaba saaxiibayaal ma dadka codkooda ayaad dhegaysateen mise ilaah codkiisa